kitaabkii xabaquuq xabaquuq codka koowaad kan waa waxa culus ee uu nebi xabaquuq arkay rabbiyow ilaa goormaan kuu qayshadaa oo adna aadan imaqlayn dulmi baan kaaga qayshadaa oo namana aad badbaadisid bal maxaad xumaan ii tustaa oo aad qallooc iigu jeedisaa waayo waxaa hortayda yaal halligaad iyo dulmi oo waxaa kor u kaca diriir iyo dagaal sidaa daraaddeed sharcigii waa dabcay oo caddaaladdaaduna hore uma socoto waayo kii sharow ah ayaa hareereeya kii xaq ah oo sidaa daraaddeed garsooridda waa la qalloociyaa bal eega quruumaha dhexdooda ka fiirsada oo aad u yaaba waayo maalmihiinnii waxaan samaynayaa shuqul aydaan rumaysan doonin inkastoo laydiin sheego waayo bal eega waxaan soo kicinayaa reer kaldayiin oo ah quruuntaas qadhaadh oo degdega badan oo dhulka ballaarkiisa mara inay hantiyaan meelo la dego oo ayan iyagu lahayn iyagu waa kuwa laga cabsado oo aad looga boqo xukunkooda iyo sharaftoodu iyagay ka soo baxaan fardahoodu way ka sii dheereeyaan shabeelka oo way ka sii cabsi badan yihiin yeyda fiidka oo fardoolayddooduna way iskala bixiyaan haa oo fardoolayddooduna meel fog bay ka yimaadaan oo waxay u soo duulaan sida gorgor u soo degdegaya inuu wax dhubsado oo cuno dhammaantood waxay u yimaadaan inay wax xoogaan oo damaca wejigooduna waa sida dabaysha bari oo waxay urursadaan maxaabiis sida camuudda u badan cadowgu boqorro wuu quursadaa oo amiiruna wuu fududaystaa oo qalcad kastana wuu ku qoslaa waayo intuu ciid tuulaa ayuu iska qabsadaa markaa sida dabayl buu u dhaafi doonaa oo wuu sii gudbi doonaa oo dembi buu lahaan doonaa kan xooggiisu ilaah u yahay rabbiyow ilaahaygow kayga quduuska ahow sow adigu weligaaba ma aad jiri jirin annagu dhiman mayno rabbiyow isagu waxaad u diyaarisay xukun oo waxaad u xoogaysay edbin kaaga dhagaxa weyn ahow waxaad tahay mid indhihiisu ka sii daahirsan yihiin inay wax shar ah eegaan oo qalloocna ma fiiri kartid haddaba bal maxaad u fiirisaa kuwa khiyaanada sameeya oo maxaad u aamusan tahay marka sharowgu liqo ninka isaga ka sii xaq yahay oo maxaad dadka uga dhigtaa sida kalluunka badda iyo sida waxa gurguurta oo aan lahayn mid iyaga u taliya isagu dhammaantood ayuu jilaab ku soo qaataa oo shabaggiisuu ku soo qabsadaa oo intuu shabaggiisa ku soo wada urursado ayuu soo jiitaa haddaba sidaa daraaddeed wuu rareeyaa oo farxaa haddaba sidaa daraaddeed allabari buu u bixiyaa shabaggiisa oo fooxna wuu u sii shidaa shabagguu jiitaa maxaa yeelay iyagoo ayaa qaybtiisii ku barwaaqowday oo quudkiisiina aad iyo aad buu u batay haddaba miyow shabaggiisa madhin doonaa oo miyow quruumaha had iyo goorba layn doonaa isagoo aan u tudhin habaquuq cutubka labaad meeshayda aan wax ka dhowro ayaan istaagi doonaa qalcadana waan isa saari doonaa waanan u fiirin doonaa bal waxa uu igula hadli doono iyo waxa aan uga jawaabi doono cabashadayda oo rabbigu wuu ii jawaabay oo wuxuu ugu yidhi waxa lagu tusay qor oo looxyo ku caddee si kii akhristaaba u ordo waayo wixii lagu tusay waa weli oo waxay iman doonaan wakhtigii la yidhi wayna u degdegaan ugu dambaysta oo innaba been ma sheegi doonaan inkastoo ay raagaan waa inaad sugtaa maxaa yeelay sida xaqiiqda ah way noqon doonaan oo innaba ma raagi doonaan bal eega kan madaxa weynaaday naftiisii way kibirtay oo ma toosna laakiinse kii xaq ahu rumaysadkiisa buu ku noolaan doonaa haa oo weliba kamrigu wax buu khiyaanaa oo nin isla weynu gurigiisa kuma xasilo wuxuu xiisihiisa u ballaadhiyaa sida shee'ool oo kale oo isagu waa sida geerida oo kale oo innaba lama dherjin karo laakiinse wuxuu soo urursadaa quruumaha oo dhan oo wuxuu isu geystaa dedyowga oo dhan kuwan oo dhammu sow isaga kuma halqabsan doonaan oo soo mahmahyo kuma quudhsan doonaan waxay odhan doonaan waxaa iska hoogay kan urursada waxa uusan isagu lahayn bal ilaa goomaa waxaa iska hoogay kan rahamado isku rara kuwii ku qaniini lahaa sow haddiiba ma kici doonaan oo kuwii ku dhibi lahaa sow ma toosi doonaan oo adna booli baad iyaga u noqon doontaa qurumo badan baad dhacday haddaba sidaa daraaddeed dadyowga intooda hadhay oo dhammu aday kuu dhici doonaan taasuna waa dhiiggii dadka daraaddiis iyo dulmigii lagu sameeyey dalka iyo magaalada iyo inta dhex deggan oo dhanba waxaa iska hoogay kii faa'iido shar ah reerkiisa u soo urursada si uu buulkiisa uga dhisto meel sare oo uu gacanta sharka uga samata baxo dadyowga badan oo aad baabbi'isay daraaddood waxaad reerkaagii ugu arrimisay ceeb oo waxaad ku dambaabtay naftaadii waayo dhagax baa ka qaylin doona derbiga dhexdiisa oo loox alwaaxda ku dhex jira ayaa u jawaabi doona waxaa iska hoogay kii magaalo dhiig ku dhisa oo magaalo xumaan ku adkeeya bal eeg in dadku ay dabka aawadiis u hawshoodaan oo quruumuhuna ay waxtar la'aan isu daaliyaan sow ma aha mid rabbiga ciidamada xaggiisa ka timid waayo sida biyuhu badda u daboolaan oo kale ayaa dhulka waxaa ka soo buuxsami doona aqoonta sharafta rabbiga waxaa iska hoogay kaaga deriskiisa kamri cabsiiya oo cadho ugu shuba oo weliba u sarkhaamiya si uu cowradooda u fiirsado aawadeed adigu intaad sharaf heli lahayd waxaa kaa buuxsantay ceeb oo weliba adiguna kamri cab oo waxaad noqotaa sida mid buurya qab ah rabbiga gacantiisa midig koobka ku jira adiguu kugu soo rogman doonaa oo sharaftaadana waxaa ku dhici doonta ceeb xun waayo waxaa ku dabooli doona dulmigii lubnaan lagu sameeyey iyo halligaaddii ku dhacday xayawaankii iyaga ka cabsiiyey taasuna waa dhiiggii dadka daraaddiis iyo dulmigii lagu sameeyey dalka iyo magaalada iyo inta dhex deggan oo dhanba bal muxuu taraa sanamka hardhan oo muxuu kii sameeyey u hardhay oo muxuu taraa sanamka la shubay oo ah macallinka beenta bara oo kii sameeyey muxuu haddana isugu halleeyaa waayo waa sanamyo carabla waxaa iska hoogay kii qoriga ku yidhaahda toos oo dhagaxa carabka la ku yidhaahda sara joogso kanumiyo wax beri doonaa bal eega waxaa lagu dahaaray dahab iyo lacag laakiinse innaba neefu kuma jirto laakiinse rabbigu waa ku jiraa macbudkiisa quduuska ah haddaba inta dhulka joogta oo dhammu ha ku hor aamuseen xabaquuq cutubka saddexaad tan waa salaaddii xabaquuq oo lagu luuqeeyo shigyanood rabbiyow waxaan maqlay warkaagii waanan cabsanayaa rabbiyow shuqulkaaga soo noolee sannadaha dhexdooda sannadada dhexdooda ogeysii oo markii aad cadhootid naxariis soo xusuuso ilaah wuxuu ka yimid teemaan kii quduuska ahaana wuxuu ka yimid buurfaaraan seelaah sharaftiisii waxay ku fidday samooyinka oo dhulkiina waxaa ka buuxsamay ammaantiisii oo dhalaalkiisiina wuxuu ahaa sida nuurka wuxuuna lahaa iftiinka gacantiisa ka soo baxaya oo waxaa halkaas ku qarsoonaa xooggiisa waxaa hortiisa socday balaayo oo waxaa daba socday xumad wuu istaagay oo dhulkuu qiyaasay wax buu fiiriyey oo quruumihii buu kala eryey kolkaasaa buurihii weligood ahaa kala firdheen oo kurihii daa'imiska ahaana way wada foorarsadeen socodkiisuna wuxuu ahaa sidii waagii hore waxaan arkay teendhooyinkii reer kushan oo dhib ku dhex jira daahyadii dalka reer midyaanna way gariireen rabbigu ma wuxuu u cadhooday webiyaasha ma waxaad u xanaaqday webiyaasha mase waxaad u cadhootay badda ma saas aawadeed baad u soo fuushay fardahaaga iyo gaari fardoodyadaadii badbaadinta qaansadaadii daaha baad ka qaadday dhaartii aad qabiilooyinka ugu dhaaratayna waxay ahayd eray run ah seelah dhulka waxaad ka dilaacisay webiyaal buurihii way ku arkeen oo way cabsadeen biyaha xoogga lahuna way iska gudbeen moolkii codkiisuu ku hadlay gacmihiisiina kor buu u taagay qorraxdii iyo dayixiiba waxay istaageen rugtoodii markay fallaadhahaaga nuuraya laalayeen iyo markuu warankaaga dhalaalaya birbirqay dalkii xanaaq baad kula dhex socotay quruumihiina cadho baad ku tuntay waad u soo baxday inaad dadkaaga badbaadiso daraaddeed iyo inaad badbaadiso kaaga subkan reerka sharowga madaxiisa waad dhaawacday aasaaskiinna waad soo bandhigtay seelah madaxii dagaalyahanadiisa waxaad ku mudday ulihiisii waxay u yimaadeen sidii dabayl cirwareen ah inay ikala firdhiyaan daraaddeed rayrayntoodu waxay ahayd inay masaakiinta qarsoodi u dhammeeyaan fardahaagii waad kula tumatay baddii taasoo ahayday biyaha aad u badan oo iskor taallaysan anigu waan maqlay kolkaasaan caloosha ka naxay oo codkii aawadiis ayaa bushumahaygu la qadhqadheen lafahaygiina way qudhmeen oo meeshaydaan ku gariiray inaan iska nasto intaan sugayo maalinta dhibka oo ay ciidammadu ku soo kici doonaan dadka waayo inkastoo berduhu uusan ubxin ama aan midha ku oolin geedaha canabka ah oo hawsha saytuunka lagu khasaaro ama aan beeraha quud ka bixin oo adhigu xerada ka baaba'o oo golahana aan xoolo lagu arag haddana rabbiga waan ku raynrayn doonaa oo ilaaha badbaadadayda ah waan ku farxi doonaa rabbiga sayidka ah ayaa xoog ii ah cagahaygana wuxuu ka dhigaa sida cagaha deerada oo wuxuu igu socodsiin doonaa meelahayga sarsare tan waxaa lagu tiriyey madaxdii muusikaystayaasha oo waxaa lagu qaadaa alaabtayda xarkaha leh